إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله موضوع حديثنا اليوم عن حكم غلاء الأسعار في ميزان الشريعة waxaa biidni illaahi tacaala aanu wax ka sheegi doonaa halaau lascaar amba sixir sixir bararka sixir bararka amba khalaau lascaar waxau ka mid yahay dhibaatooyinka bulshooyinka ku dhaca mujtamacaadka iyo dadka afraadda waxa weeye ku dhici karta dhibaatooyin fara badan iyo raadad xun ayay keenaysa oo ah faqriga iyo gaajada iyo xanuunadu inay faafaan waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacay sixir barar saxaabada ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga soo cawday sa alimaam axmed fii musnad uu ku soo saaray waa abu daawuud fii sunani min xadiidi anas ibni malik wuxuu uhi hala sicru calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sixirkii ayaa kor u kacay oo sixir barar baa dhacay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ku yidhaaheen yaa rasuula allah sacir lana rasuulki ilaahow sixir waxa weeye jar oo noogo sixir barar baa dhacay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yihi ina allaha huwa almusacir alqaabid albaasid alrasaaq ilaahi baa subxaanahu wa tacaalaa sixirka jara waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sixirka wax lagu kala iibsanayo ay dadku ku kala iibsanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa awood uu leeyahay oo isagu markaas waxa weeye u abuuro isaguu maamulo kaantaroolo cid haba yaraatee markaas jari karta oo goyin kasta kartaana ayna jirin ilaahay baa subxaana wa tacaala risiqa waxa weeye ballaadhiya cidhiidhiya oo sixirku waxa uu ka dhalanayaa ballaadhinta ilaahay subxaana wa tacaalaa risiqa markaas addoomihiisa uu siinayo u ballaadhinayo u ku cidhiidhayo oo markuu u ballaadhiyana ee u fidiyana sixirku uu jabaayo haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku cidhiidhiyana markaas waxa weeye qaali uu noqonayo alrasaaq ilaahay baa subxaana wa tacaala wax rasaaqa buu yidhi oo cid kasta markaas waxa uu cunayo u gooya una qoray ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetu uhi wainii la arjuu an alqa allah walaysa axadu minkum yudaalibunii bimadlamatin fii damin aw maal waxaa rajaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inaan la kulmo iyadoo mid idinka idinka midi uuna iga doonahayn ouna ii daba socon markaas naf dhiig iyo maal midnaba waxaa xadiiska ay culummadu markaas waxa weeye ka qaateen in sixirka in la gooyo oo la ydhaho dadku alaabta intaas ha ku kala iibsadaan asal ahaanteedu wax bannaan ayna ahayn oo dadka markaas waxa weeye xorriyaddooda ay u leeyihiin iyo ku alaabta iibinayaan waxay ku iibinayaan iyo dadka kale waxay kaga iibsanayaan xaaraanna markaasay tahay in la yidhaaho dadku alaabtooda intaas wax ka badan kuma iibin karaa waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa markaas waxa weeye kala arsaaqaya isagaana ilaahay subxaana wa tacaala sixirka markaas waxa weeye gooya taalaf ahaanteeduna sixirka oo si guud loo jaraar waxay keenaysaa iyada qudheedaaba markaas sixir bararka keenaysa oo markaas wixii soo gelayay wixii la iibsanayay laf ahaantiisu inuu yaraado laakiin haddii arrinku farahu ka baxo oo dhibaato ay ka dhalato oo dadkii markaas sixirkii ay waxa weeye ku ciyaaraan ay dadkii u naxariisan waayaan xaaladdaas markaas in la jaro oo markaas waxa weeye ay dowladdu goyso inay bannaan tahay ayaa culummo fara badan markaas ay ku tegayaan waanuna ka hadli doonaa biidni illaahi tacaala sixir bararku marka taariikhda islaamka la eegayo waxay culummadu ka warramaan waxyaabo markaas aad iyo aad u la yaab leh oo inaan inaku rumaysan karin oo markaas waxa weeye soo maray innakana sixir bararkaanu ka sheekaynaynaa sheeko markaas uu noqonayo iyo waxaan markaas waxa weeye xaqiiqo ahayn marka loo eego wixii ummadda muslimiinta soo maray waxaa ibnulkaiir uu sheegay sanadkii saddex boqol iyo afar iyo soddonkii in sixir barar markaas waxa weeye uu dhacay iyo abaar iyo dhibaatooyin ilaa dadku markaas baktigii ay cuneen oo ayidii ay cuneen oo carruurta markaas waxa weeye la kala xadi jiray dabeetana inta carruurta markaas waxa weeye la dubto ayaa dadku markaa ay cuni jiray ibnuljawsi isna wuxuu sheegay sanadkii afar boqol iyo siddeed iyo afartankii hijiriyada markii maraysay in sixirkii markaas kor uu kacay oo waxa weeye waddooyinkii la jaray oo dhibaato fara badan baa dhacday ilaa qofka dhinta la aasi jiray iyadoon la maydhin oo markaas waxa weeye aan la kanfin baktiga markaas ayaa waxa weeye xalaal noqday oo la xalaashado la cunay baktiga xanuuno fara badan ayaa faafay buuli sidaasoo kale ibnu kaiir sanadkii afar boqol iyo labiyo lixdankii masarba wuxuu ka sheekaynayay sixir barar iyo abaar ay ka dhacday ilaa baktiga markaas waxa weye dadku ay cuneen iyo ayida oo ayada la kala iibsaday ilaa shan diinaar halka ay markaas waxa weye la kala siistay dhacdooyin kaleo fara badan oo kuwaas iyo qaar ka sii daran bay culummadu mu'aarikhiintii ay markaas waxa weye ka sheekeeyey sixir bararka iyo dhibaatooyinka markaas caalamka islaamigaa soo maray marka waxyaabaha marka dee loo eego innanka xaaladdaanu ku sugannahay meel wax kaga dhacaya ma aha meel wax kaga dhacaya ma aha oo la ysbarbar dhigi karo diinteenna islaamku waxay markaas waxa weeye dejisay qaabka looga hortegaayo sixir barar shuruud iyo qawaacid iyo qawaaniin iyo xeerar bay u dejisay dadka muslimiintii ay ku dhaqmayaan oo ilaalinaysa markaas waxa weeye sixirka sixir bararkana ka badbaadinaysa waxaa ka mid ah annahyu can ilqish in la diiday markaas qofka muslimkaa waxuu ibinayo inuu qisho oo wixii markaas waxa weeye xaqiiqadiisii waxaan ahayn uu markaas waxa weeye ku sheego oo wax musayafa oo waxa weye markaas uu iibiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuqa maalin buu soo maray nin markaas waxa weye cunto iibinayu gacanta geliye biyu uga dhaadhacay suu yihi waxan waa maxay markaasaa wuxuu yihi roob baa markaas waxa weye ku dhacay suu yihi maxaad waxa weeye aada u sheegi weyda xagga sari soo mar weyn man khashanaa falaysa mina qofka wax qisha ee dadka markaas is yidhaahaa waxa weeye khiyaameen shaygu siduu ahaa si aan ahaynoo markaas waxa weye dhicitaan uga iibiya annakana gaba mid ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay markaas yidhi markaa diinteena islaamku dhammaan anwaacda qishka ayay markaas waxa weeye ay xaaraan ka dhigtay diinta waxaa ka mid ah annahyu can innajs waxaa la diiday waxa tanaajuska loo yaqaan walaa tanaajasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu yidhi waa qofku markaas alaabta qiimaheedii inuu siyaadiyo isagoon doonahayn inuu iibsado isagu laakiin doonaya qofkan kale inuu ku dab u iibsado qofkiiba markaas waxa weye qiimihii alaabta ay taagneed kor ugu qaadaya doonaya inuu iibsado isaguna mar haba inuu iibsaday kam ayuu doonaya markaas waxa weeye inuu qiimaha sare uu ku iibsado oo waxyaabaha shareecada islaamku markaas waxa weeye ay loo diiday bu isaguna ka mid yihin ee sixirka la xidhiidha waxaa ka mid a waxyaabaha shareecada ay dejisay taxriimu riba ribada waxa loo yaqaan oo markaas waxa weeye la xarimay iyadoona waxyaabaha sixir bararka iyo waxa weye markaas halaaga keenta ayaay ka mid tahay ribada in lagu dhaqmo waayo waa qof markaas dadka maalkoodii doonaya inuu baatil ku cuno oo shilin markaas shilin kale uu iska dul saarto isagoon markaas waxba shaqaysan doonaya dadka maalkooda baatil iyo xaaraan inuu ku cuno shareecada islaamkuna ribada sida u xarimtay waa adkaysa waa la garanaya iyo dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waxaa ka mid ah taxriimu talaqi rukbaan waxaa diinteena islaamku xaaraanay ka dhigtay sida axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay dadkii alaabta suuqa keenayay iyo koon suuqii soo gaadhin oon sixirkii ogaan inaan waddada lagaga hortegin oon lagaga iibsan qofkii alaabta keenaya magaalada ee suuqa keenaya suuqii isagoo soo gaadhin oon ogaan markaas sixirka markaas alaabtaasi suuqa ay ku joorto inaan laga hortegin oon waddada lagaga soo iibsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu diiday waayo qofkaas in la dhaco ayaa waxa weeye sicir hoose lagaga iibsado ayaa suurtagala kadibna markaas qofkan ka soo iibsado sicirkii suuqa uu kiciyo markuu alaabtii markaas isagu waxa weeye waddada kaga hortagay suuqii uu keeno waxaa ka mid ah annahyu can ilixtikaar in diinteena islaamka ay noo diiday kaydsiga waxa loo yaqaan alaab wax loo baahan yahay oo dadku markaas inuu qofku kaydiyo si qiimaheedu kor uu noqdo waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa yaxtakir ilaa khaati qofka wax kaydsada oo wax dadku markaas ay u baahan yihiin ka kaydsanaya si sicirkeedu kor uu u kaco waa qof markaa dembiila baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaana lagu qasbaya markaas alaabta inuu iibiyo uuna markaas waxa weeye suuqa usoo saaro waxaa ka mid a waxyaabaha shareecada islaamka ay ka hadashay alsamaaxatu fi lmucaamalaat fi lbeyci waashiraa in si wanaagsan mucaamalada dadku dhexdooda iskula dhaqmaan haddaynu yahay qofka wax iibsanaya hadduu yahay qofka markaas waxa weye wax laga iibinayo in si samaaxo iyo fudayd uu ku jiro oo waxay ma garanaysaa damac uuna ku jirin iyo silcitaan in wax loo kala iibsado ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigu yidhi bayca iyo waxyaabaha la iibinayo ayaa lagu khiyaam ayaa uu yidhi markaad wax ka iibsanayso cid waxaad ku tidhahaa laa khilaaba la isdhici maayo ilaa la sharcigareeyey markaas qofku haddii wax lagu dhacay uu waxa weye markaasuu iibsado inuu markaas yani hadduu dhigto shardiga yani waxa weye fiima bacdu inuu soo celinayo oo khiyaar markaas waxa weeye uu leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxay tilmaamaysaa sida diinteena islaamku ay markaas waxa weeye dadka si fiican inay u dhaqmaan oo waxay markaas ay u mucaamaloodaan oy si fiican u noolaadaan ay wax u kala iibsadaan ay waxa weeye u ilaalinayso ayna uga hortegayso markaas wax kasta oo sicir bararka iyo nolosha markaas dadku ina adkaato een waxbay markaas keenaysa taas waxaynu noo caddaynaysa haddaynu diinteena islaamka baranno oo dad ilaahay subxaana wa tacaala waxawey markaas ka cabsanaya u noqonno oo aanu ku toosnaanno muxaramaadka ilaahay subxaana wa tacala oo noo diideen oon iska ilaalino dhibaatooyinkaa iyo sicir bararkaa midna inagu dhici maayo ilaahay subxaana wa tacaala diinteena hayna fahansiiyo ku camalfalkeedan haynoo fududeeyo hada ma aqulu astaqfir اllah alxamdu lilah wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وaصaxbihi waslm ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah sixir bararka iyadoo ilaahay subxaanaه wa tacaala wax isagu markaas waxa weeye u abuuro uu yahay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa weye markaas isagu hayo laakiin haddana asbaab uu leeyay addoomuhu markaas iyo kalafahaantooda ay la imanaya inay kasbanayaan waxaa ka mid a kahraة الdunuubi wاlmacaasi dembiyadu iyo macaasidu inay farabataan oo sicir bararka iyo maciishada qaali inay ku noqoto ilaahay subxaana wa tacala ku ciqaabay dahara alfasaadu fi lbari walbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilaahay subxaana wa tacala wuxuu haddaa ku sheegaya fasaadka dhulka iyo baddaba ka soo ifbaxaya inuu yahay dadku waxay kasbadeen uu ku yimi looguna ciqaabayo si wixii ay kasbadeen wax ka mida markaas loo dhadhansiiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis cabdillaahi bn cumar uu soo warinaya xadiidka mashhuurka ah wuxuu uhi yaa macshar almuhaajiriin khamsun ida btuliitum bihin wa acuudu billaahi min an tudrikuuhun macsharka muhaajiriintow shan arrin marka markaas waxa weeye ay idin soo gaadho ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka magan gelaya inaydaan soo gaadhin mantasharad wuxuu idhi alfaaxishatu fii qowm faaxishadu qoom markaas waxa weeye kuma faafto ila btuluu bildaacuun walawjaac alatii lam takun fii aslaafi hadday faaxishadu iyo zinadu qoom ay ku faafto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamaa gaajo iyo daacuun xanuuno markaas iyo gaajo markaas dadkoodii ka horeeyey ayna markaas waxa weye ku dhici jirin baa ku faafta wamaa naqasa qowmun almikyaala waalmiisaan qola ma nuqsaamiyaan miisitaanka iyo kaylka waxay markaas wax lagu miisayo ma ma nuqsaamiyaan wax ku kala iibsanayeen ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati lma'uuna waxaa lagu imtixaanaa abaar iyo maciishadoo markaas waxa weeye ku adkaato qaali ku noqota wa jawri suldaani calayhim ciddii u telinaysa markaas inay ku xadgudbaan oo waxway markaas ay dulmiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiista sida aayaadka qur-aanku ay tilmaamay wuxuu inoo sheegaya waxyaabaha dhibaatooyinka ee dadka ku dhacaya in dembiyada markaas iyo macaasida faafaysa ay ka mid tahay mar kastoo wakhtiyadaa dambe macaasidu markay sii faafaanna dhibaatooyin iyo xanuunaan hore loo aqoon ayaa soo baxaya sidaynu dhammaantiin ka wada dherisan waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya sicir bararka xubu dunya waatanaafusu fiiha adduunya jacaylka iyo in adduunyadii loo loolamo loo kala dheereeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaa ummad kasta waxaa jirto wax lagu imtixaamo lagu fitneeyo ummadaydana waxaa lagu imtixaamayaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam maal iyo adduunya jacayl waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wallaahi ma alfaqra akhsha calaykum faqri wallahi idinka cabsa maayo baah walaakin akhsha an tubsada calaykum addunya fatunaafisuuha fatuhlikakum kama ahlakat man kaana qablakum waxaan idinka cabsanaya adduunyada in laydin fidiyo dabeetana aad u kala dheeraysaan dabeetana ay idiin halaagto siday u halaagtay kuwii waxa wey idinka horreeyey waxay ku xambaartay markaas inay islaayaan waxay magaranaysaa xuquuqdii lagu lahaa inay bixin waayaan marka adduunye jacaylka iyo dadkoo markaas waxa weeye maadiyiin noqda oo nolosha adduunyada dal dad u noola markaas aan aakhira ee waxa weeye xasuusina noqda oo halka adduunyada ay ka helayaan xalaal iyo xaaraam aan kala eegahayn oon ilaahay subxaana wa tacaala kaga cabsanahayn laakiin maxaad faa'iidaa u leh maxaad heshaa halkuu shili kaa soo galaa waa waxyaabaha markaas keenaya sixir bararka iyo naxariis la-aanta waxaa ka mid a jashacu bacdi tujaar wa ixtikaaruhum iimaan la-aanta iyo hungurweynida ganacsatada qaar ka mida ay maal markaas waxa weeye siday u heli lahayn iyo dhaqaale ujeeddadooda ay tahay wax kale ayna ka fikirahay dabeetana ay keenayso inay alaabtii markaas waxa weye ay kayd ku sameeyaan oo wixii dadku ay u baahanaan ay ka xanimaan si ay suuqa ugu yaraataba dabeetana sixirkeedu uu kor ugu kaco dabeetana sixir bararku u dhaco saa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in qofku xakaydsadaa waa qof dembiila marka waxyaabaha dadka markaa tujaarta qaad ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala kaga cabsanahayn ganacsigii tijaarta ee waxa markaa kaydka samaynaya ee wixii suuqii ka xabisaya dabeetana sixirkii sida uu ku korayaa ka mid a waxyaabaha markaas waxa weye sixir bararka keenaya waxaa ka mid a nabadgelya la-aanta incidaamu alamn waalistiqraar meesha haddii amnigii iyo istiqraarkii waxa weeye nabadgelyadii laga waayo dee wixii soo gelayana markaas waa yaraanaya markuu yaraado sicir barar ayaa markaas waxa weeye dhacaya markaa nabadgelyadu oo wanaagsanaata waa waxyaabaha markaas waxa weeye sicir bararka lidka ku ah ee markaas isaguna dawada ka ah maxaa cilaajku muxuu noqonaya waxa ugu horeeya ilaahay subxaana wa tacaala in loo noqdo mar haddii macaasida iyo dunuubtu sicir bararka ay keenayaan towbad iyo istikfaar ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisanayo taasaa ilaahay subxaana wa tacaala masaa'ibta iyo dembiga uu naga kor qaadaya waxaa ka mid ah karat ducaa watadaruc ila allahi tacala ducada in la farabadiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala si dhaba loo baryo ilaahay subxaana wa tacaala loo tadaruco markaas waxa weye laisku duleeyo baahideena ilaahay subxaana wa tacaala anu markaas waxa weye u muujino waxba markaas ilo keeni inaan haysan aanu fuqaraa nahay ilaahayna subxaana wa tacaala alghaniy alxamiid u yahay addoomo dhaba iyo addoonnimo ilaahay subxaana wa tacala unu muujiyo waxaa ka mid a xusnu danni birab ilaahay subxaana wa tacaala malo wanaagsan inuu ka malaysano oo qofka uu yaqiinsado ilaahay subxaana wa tacaala qof walba inuu arsaaqayo noolo walba ilahay baa subxaana wa tacaala arsaaqaya qofna adduunyada ka tegi maayo isagoo risiqiisii wixii loo qoray aan dhammaysan wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha ina nafsan lan tamuuta bikayri an tastakmila risqha faajmilu fi dalab rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu malakuljibriil wuxuu ugu yidhi nafna ma dhimanayso ilaa wixii risiqeeda ay dhammaysato ee sidaad u raadinaysaan risiqiisa risiqiina wanaajiya oo wejiga xalaasha yani ka raadiya xaaraanta ee waxay markaasa ka raadina mala wanaagsan qofku inuu fisho oo markaas waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala inuu naxariisanayo dhibaatada ilaahay subxaana wa tacaala inuu markaas waxa weye faydayo ina maca alcusri yusra shiddo kasta markaas fayditaan inuu wax weye la socdo inuu qofku niyadaa wanaagsan uu ku noolaado ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ihi anaa cinda xusni cabdi dan b yani waxaan ag ahay oo addoonkaygu wuxuu iga fisho ilaahay subxaana wa tacaala wanaag markaas wax weye laga fisho laakiin haddii qofku uu yani ka quuso nolosha uu quus iskeliyo uu dhaa waxba waxay ma garanaysaa baahi baa imanaysa waxweye dhibaataa imanaysa waxba heli maysid waxan baa go-aya waxan baa waxyaabaha noocaasoo kale shaydaanku qofka faqriga i baahida uu ku tuurayo waxyaabaha markaas keenaya sixir bararka in la sameeyo oo dadka ay la yimaadaan buu ka mid yahay waxaa ka mid ah altarbiyatu bilqanaaca dadka in lagu rabeeyo qanaacadda qofku waxuu haysto inuu ku qanco oo raalli u ka noqdo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ee waxay garanaysa uu ku arsaaqay qanaacaduna waa kayd markaas waxa weye aan dhammaanahayn qofka haddii adduunyadao dhan la siiyo bilaa qanaaco u yahay waxba waxaweye markaas ku filnaamayso wax yar hadduu haysto laakiin uu ku qanacsan yahayna intaasaa markaas waxa weye ku filnaanaysa alghina waa hina annafs maaha can karat alcarab sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka naftiisii qalbigiisu qani ka noqda maaha wax fara badan inuu hayo dad waxaad arkaysaa maal fara badan haya oo haddana markaas waxa weye mid wax yar hayaa uu ka nolol fiican yahay oo uu ka nolol qalbi degan yahay oo uu ka markaas waxa weye deeqsisan yahay isna siduu u ururinaayo meel kastoo ka soo gashaba ayaa waxa weye uu ka dhimanaya xaaraanteediiyo xalaasheeda isagaa laga xisaabinaya nolol wanaagsan xataa isagu isagii ehelkiisa kagama noola marka qanaacada waa ris waa kayd markaas aada iyo aada qaalo ah waxaa ka mid a marka waxa weeye uu yimaado sixir barug in dadku ay isku naxariistaan takaaful ijtimaaci la sameeyo la ysku naxariisto dadka fuqarada iyo masaakiinta laga warhayo man laa yarxam laa yurxam irxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi la yska warhayo la ysku naxariisto taasaa ilaahi subxana wa tacala dhibaatadii ku faydayay waxaa ka mid a waxa weye markaas qaabka loola dhaqmayo marka sixir barugku yimaado wax uu qaali noqdo in dadku ay bartaan oo haddii shay qaali laga dhigo maalin dhogo waxa la yidhi qaar baa yani roodhida la yidhi qaali baa laga dhigaya wixii qaaliga noqdo markaa in la daba cararo maaha oo la yidhaho markaas halkeebaa laga helaya oo ha la sii iibsado oo halla markaas wax weeye kaydsado oo ha loo kala dheerayo waa in la yidhaha waxaasaa qaali laga dhigay soo maaha maxaa bedilkaa roodhi baa la yidhi qaali baa laga dhigay imise wuxuu wanaagsan oo wax weye ma garanaysa ka fiican iyada ayaa jira oo bedel laga dhigan karo oo inakoonu samaysan karo oo wixii ma garanaysaa dalagee dhulkeena kasoo go-ayay garowg iyo arabikid iyo waxay ma garanaysaa laga samaysan karo yani khubus iyo laxoox iyo roodhi kaleba waxaanay qaaligareeyeen haddii loo daayo dhulka ayuu gelaya laakiin markaasaa cidhiidhi la gelinaya laga daba cararaya maskax laguma shaqeeyo haddii la yha waxaasaa qaaligaroobay sidaanu garanayno marka maskaxda in laga shaqaysiiyo oo taa la fahmo waa muhim waxaa ka mid a markaas sixir bararku markuu dhaco waa in israafka iyo si guud ahaanba la yska ilaaliyo oo qofku noloshiisa uu baahidiisa u noolaado laakiin wuxuu ma garanaysaa inuuna awooddiisa ahayn oo ka baxsan inuuna markaas waxa weye raadin intuu helayana in markaas waxa si fiican uu ula mucaamalado oo u cuno oo waxay markaas una daadaadin oo israafka iska ilaaliyo walaa tusrifuu ina allaha laa yuxibu lmusrifiin iyadoo sicir barar laga cabanayo ayaa dadka qaarkood cuntadii daadinaya oo dadku wax ku filan markaas waxa iyaka yani inta ku filan ayna karsanahayn laakiin intaasoo cuntoo fara badan baa la karinaya reerkii ka badan markaas haddana la daadinaya fuqaradii masaakiinta aan la siina haddana sixir barar baanu ka hadlay ilaahayna subxaana watacala wuxuu noo diiday markaa israafka in la sameeyo iyo tabdiir dadka shayaadiinta markaas ayaa ficilka noocaasoo ka sameeya ayuu ilaahay subxaana watacaala u leeyay markaa nolosha guriga iyo qoyska iyo qofkaba in laysku miisaamo waa mid aada iyo aada u muhiim oo dhaqaalana markaas abuuraysa sixir bararku hadduu dhaco waxyaabaha lagaga badbaadaya waxaa ka mid a altasciir lidaruura in waxaa sicir bararka keenaya ee waxay ma garanaysaay in sicir loo geyn karo sidoo qowlka ugu saxsan haddii waxay ma garanaysaa sicir bararku faraha uu ka baxo waxina dadka aad ay ugu baahan yihin weliba waxyaabaha cuntooyinka uu yahay cidda markaas muslimiinta u talinaysa waxay xaq u leeyihiin inay sicir markaas waxa weye u jaraan oy ku yidhaahaan intaas ayaa lagu iibinaya wax weye markaas lagama lagama badin karo iyo ko markaas maaha dantooda iyo kn dadka maslaxadda markaa dadkan iyo noloshooda ayay ku ayay sicirka u goynayaan eegaya qofka markaas alaabta leh ee lacagta ka doonaya iyo ka markaas waxa weye iibsanaya labadaba iyo ko aan midna xadgudub lagu samaynahayn noloshii guudna markaas waxa weye eegayaan dadka markaa dhaqaalaha iyo khibradda u saaxiibkaa iyo dadka suuqa jooga intaba lala tashaday xaq bay dowladdu markaasu leedahay si ummadda markaa nolosheedii dee loo badbaadiyo in waxay markaa sixir loo gooyo laakiin si guud sixir alaaboo dhan in ma garanaysa waxa weye loo jaro shareecada islaamku markaas waxaweye kuma bannaan waxaa ka mid a haddii alaabtii cid gaari markaas loo xidho dowladdu waa waa inay sixir u goyso cid gaara hadday u xidhan tahay oo laha idinkuun baa iibinaya waa in sixir loo jaro sayna dadka ugu dhibaatay haddii markaas dadkii waxa weye ay idhahaan alaabtii ay iyakuna saasoo kale xidhaan oo idhahaan markaas waxa weye ma iibinayno oo ixtikaar ay sameeyaan iyana waxaa waajib markaa noqonaysa sixir in loo gooyo ay ku iibinayaan sayna sixir bararka waxawe faraa uga sii bixin ilaahay subxaana wa tacala waxaanu weydiisanaynaa in ma garanaysaa nicamkiisu inoo ballaariyo dhibaatooyinka ilaahay subxaana wa tacala inuu naga badbaadiyo rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ya muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinik اللهم اعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من القحط والسنين والجدب يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم